saraakiil ka tirsan dowladda soomaaliya oo idaacadda v o eda la xidhiidhay ayaa ka gaabsaday inay kiiskan ka hadlaan iyagoo sheegay inay ka dhaxayso muwaadiniin isdacweynaya waxaase iyagu ka hadlay ururka suxufiyiinta qaranka ee nusoj wariyahayaga maxamed colaad xasan oo washington jooga ayaa warbixintan inooga diyaariyey wararka kiiskan ku saabsan arrintan ayaa soo ifbaxday lix iyo tobankii bishan kadib markii barta internetka ee youtube uu ka soo muuqday muuqaal fiidiyow gabar sagaaliyo toban sana jir da'deeda ku sheegtay oo ku eedaysay laba weriye oo ka howlgala raadiyaha iyo telefishinka dowladda soomaaliya inay kufsi hub loo adeegsaday u geysteen gabadha sheegtay in la kufsaday ayaa ahayd weriye ka howlgalaysay raadiyo xurbo oo fadhigiisu uu yahay magaalada muqdisho waxaa xigay ciidamada dowladda soomaaliya ayaa soo xiray gabadha sheegatay in la kufsaday iyo weriyihii muuqaalka fiidiyowga ka duubay kadib markii sida boolisku ay sheegeen labadii weriye ee eedaynta loo soo jeediyey ay dacwad meelkadhac loo geystay la xidhiirta u gudbiyeen maxkamadda gobolka banaadir waxaa kaloo boolisku ay xidheen milkilaha idaacadda shabeelle oo weriyaha sheekadan baahiyey uu ka howlgalo xogayaha ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed ururkaas oo marka magaciisa lasoo gaabiyo la yidhaahdo nasuj maxamed ibraahim bakistan ayaan wax ka weydiiyey waxa ururkiisu uu kala socdo dacwaddan kiiskan wuxuu yahay kiiskii ugu adkaa saxafiyiinta ka dhex dhaco waxa ayna tahay saxafiyiin isdacweynaya ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeedna arrintaas ma uusan ka hadlin weli waa arrin aada xasaasiyad u leh oo saxafiyiinta dhexdoodii isdacweynaya ah maadaama cidda runta sheegaysa iyo cidda beenta sheegaysa aan la kala gara karin islamarkaana aan la hordhici karin go-aanka maxkamadda loona ilaaliyo midnimada saxafiyiinta soomaaliyeed ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed wuxuu go-aan ku gaaray in uu maaragtay sugo go-aanka maxkamadda wixii ka sokeeya oo kiiskan hadalkiisa ahna run ahaantii waxaan ururku uu arkay inay keenayso maaragtay in saxafiyiinta dhexdoodii ay maaragtay khilaaf iyo waxyaaba noocaas ay keeni karto sidaas darteedna maaragtay ururku waa uu ka gaabsaday kiiskan ilaa maxkamaddu ay go-aan ka gaartay shalay ayaa markii ugu horreysay xaakimka maxkamadda gobolka banaadir uu amray in xabsiga dhexe loo taxaabo wariyihii warkan tibiyey iyo gabadhii sheegatay in la kufsaday maxamed ibraahim bakistan xogayaha nusuj waxa uu ka mid ahaa dadkii goobjooga ka ahaa maxkamadda shalay anigaaba maxkamadda joogay waana la geeyey waxaana loo jaray rumaan oo ah maxkamaday ku sugayaan inta maxkamadda xeer ilaalintu ay kiiskeeda kasoo dhamaystirayso oo maxkamadda laga mudaynayo ay maaragtay maxkamadii ay shalay u jartay ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed ish il gaara ayuu ku hayaa waxaan hubinaynaa in qof walba oo maaragtay ama qofka wax dacweeye ha noqdo ama kan la dacweynaya ha noqdo dhammaantood inay cadaalad helaan dhammaantood inay helaan qareeno maaragtay u dooda oo maxkamadda dhexdooda uga dooda si ay maaragtay isu difaacaan tacadiyada la xidhiira kufsiga ayaa soomaaliya ka ah kuwa soo noqnoqda oo mararka qaar qayladhaanta ku aadan ay meelo fogfog gaarto wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay ee soomaaliya nicholas key ayaa ku sheegay war xafiiskiisa ka soo baxay khamiistii lasoo dhaafay in qaramada midoobay ay isha ku hayso kufsigan la sheegay isagoo ku baaqay in baaris habboon lagu sameeyo kiiskan kuwa ku lugta lehna ay helaan cadaalad dowladda soomaaliya ayaa iyana si kooban uga hadashay arrintan war qoraala oo uu soo saaray afhayeenka madaxtooyada injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisow kow iyo labaatankii bishan ayuu ku sheegay in dowladdu aysan doonayn inay ku lug yeelato dacwaddan islamarkaana ay u daynayso hay-adaha cadaaladda iyo booliska inay gutaan waajibaadkooda baarisna ay ku sameeyaan kiiskan kufsiga la xidhiira dowladda soomaaliya ayaa sidoo kale marar badan ka hadashay isbeddel ay ku samaynayso hay-adaheeda cadaaladda iyo dhowrista xuquuqda aadanaha ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya fawsiye yuusuf xaaji aadan oo shir caalami ah haatan kaga qaybgalaysa magaalada brussels ee dalka beljum ayaa sheegtay in dowladda soomaaliya ay ahmiyad gaara siinayso isbeddel ay ku samaynayso horumarinta iyo xuquuqda aadanaha soomaaliya bishii februari ee sanadkan ayaa maxkamad ku taalla magaalada muqdisho waxa ay min hal sano oo xariga ku xukuntay gabarh sidan oo kale sheegatay in la kufsaday iyo wariyihii baahiyey warkeeda xukunkaasi ayaase markii dambe looga noqday racfaan laguna sii daayey wariyihii iyo gabadhii la sheegay in la kufsaday soomaaliya ayaa loo arkaa waddanka ugu halista badan afrika marka la fiiriyo xirfadda saxafinimada waana dalka labaad dunida oo dhan oo siiriya oo keliya ayaa ka horraysa sannadkii labada kun labiyo tobankii ayaa soomaaliya waxaa lagu dilay ilaa iyo labiyo toban weriye dilalkaas oo badankood ka dhacay magaalada muqdisho waxaase xaqiiqda kiiskani uu kala caddaanayaa marka maxkamaddu ay go'aan rasmiya ka gaarto waa marka go'aankaasi loo maro iyadoo dhammaan dhinacyada ku lugta leh ay heleen qareenno difaaca iyo cadaalad
aad iyo aad baad umahadsan tahay waryahayaga maxamed colaad xasan oo washington jooga oo warbixintaasi isku soo duway